waa hagaag maig wuxuu u furan yahay cabdalla bismillahi raxmaan raxiim waan ku salaamayaa maxamed waan salaamayaa guddoomiyaha waxaan rabay inaan ku weydiiyo su-aasha ah dadka soomaalida ee maxamedow degan gobolka ogaadeniya siday u badan yihiin ama qaarkood waxay dhahaan jabhadda onlf waxay ka tirsan tahay ama ay tahay halbeel haddii ay etoobiya burburto ama ayba noqoto in ma garanaysaa aada gobolka dee ku guulaysataan halgankiina sidaad soomaalida kale ugu qancinaysaan inaad noqotaan macnaha xukuntaan ama ma garanaysaa yani dadkii idin diidan ku diidanaa inaad tihiin hal beel oo kamida beelaha dega gobolka ma garanaysaa ogaadeyniya su-aashaasa raba inaan kuweydiiyo waad mahadsan bismillahi raxmaan raxiim horta kuwo kamida kuwa waddankaa dega hadda waa kuwii su-aasha iweydiinhayay wiilkii isku magaalada aanu ka nimid oo kii iweydiinayay oo lahaa adiga hebel ma heshiinaysaan iyo wax lamid waxa weeyaan xaqiiqada meesha taallaa waxay tahay waanu ku celcelinay waanuna kuugu celinay waddanka ogaadeenaya la yidhahdo soomaaliya oo dhan baa degta weliba waxaa dega qabaa'il soomaaliyeed oon jamhuuriyadda soomaaliya degin ninku markuu stakeholder yahay oo uu waddanka wax ku leeyahay horta inuu isagu yidhaahdo hebelow seed idhahaysaa oo isagu uu marti ka noqdo anigu ii weydiiyo horta khalad baa arrintaa ku jira sideedaba adigu haddii ay kaa dhab tahay ood waddankaa degto aniga horta inaad iweydiisa ma ahe war maxaynu samaynaa oo reerkeenii seen ugu talinaa ama waxeenii iyo dalkeenii baa horta aada xaq u leedahay inaad aniga horta itirahda maxaad yeelaysaa horta waa midaan meeshaba ku jirin oo keliya anugu hadda waxaan ku odhan lahaa warniyo taa horta hala gaadhe haddaan dhimanayaa ee waxtar baan ku leeyahay haddaad halganka ku jirin halganka ila gal haddaadan xataa xabadda radini dhaqaalaha bixi kaalay oo hawshan waa hawshaadi ilagal baan ku leeyahay laakiin hadhow haddayba xornimo timaado ama tigreebo ka tago horta aniga adigu waynu u sibannahay labadeennu markaa ka shaksi ahaan ururka o n l f na urur unbuu ahaanayaa u dagaalamaya xorriyaddiisa haddii xorriyaddii la helay dee dadku dad xoroobay bay noqonayaan oo maamulkooda degmuu ka bilaabanayaan oo sidii wax loo maamuli jiray meeshaad degto nin reer kalihii kugu maamuli maayo histerigana dib u fiiriyo qabiilka hadda farta lagu fiiqahayo dhulkiisahoo la riixay wuu badan yahay laba qabiiloo soomaali aha waa dhaweyta islaysay waxay isku laayeen meel maga meel deegaana markaas waxay yidhaahdeen markii la marka deegaankii markay ku murmeen runtii iyagii baa isu sheegay waxaa la yidhi war nimankaa reer hebel niman ogaadina bay ahaayeen yaa meeshan ka guuray oo degi jiray keenni usoo horreeyey aan weydiino marka dhul ogaadeen laga riixa wuu badan yahay laakiin dhul ogaadeen hadda uu dad khasab kaga riixdaa horta ma jiro soomaaliduna dhul ma kala laha sideedaba oo dhulka dawlad iyo maamul baa dhul lehe ninku wuxuu leeyahay ceelkiisa iyo gurigiisa iyo beertiisuu ninku leeyahay laakiin nin qabiil dhul weeqaartaa ma jiro waxaasi waa wahmi iyo waxa dadka laysugu laynaya weeye oo hadda soomaaliyaba laysugu dilahayo oo qabiil qabiil inta laanidaan loogu sameeyey laysugu dilayo marka waxa weeyaan hadalkii oo kooban hadday kaa dhab tahay oo dhulkaa wax ku leedahay marti ha ka noqonin baan ku leeyahay inaad aniga i weydiisana waa su-aal khaldan waa hagaag